dadka ku dhaqan deegaanka puntland ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa aada uga murugaysan dil shalay ciidamada burundi ay u geysteen haweenay ka mid ahayd dadka deegaanka ciidamada burundi ayaa baas ku shaqshaqay haweenayda oo gurigeeda joogta ka gadaal markii ay ugu galeen kadib waxay diideen in dadku meydkeeda ay qaataan dadweynaha ayaa dhigay mudaaharaad ay ku dalbanayaan in meydka la siiyo goor dambe ayna u suuro gashay in ay qaataan oo ay aastaan haweenaydan ayaa waxa ay hooyo u ahayd sideed caruur oo agoona kuwaas oo aabahood horey ciidamada burundi ay ugu dileen isla deegaanka hambuurana ee gobolka shabeellaha dhexe nin adeer u ah caruurta haweenaydan ay dhashay ayaa waxa uu ka warramay sida ay waxu dhaceen ayadoo gurigooda joogtay dileen gurigay soo galeen dabajaaxay ku fureen meeshaasay naftooda dhacday waa sawirteen waa ka tageen meydkii ay noo diideen mudaharaadaan samaynay markii mudaharaadkii aan samaynay haddana xoogay noo isdamxaaleen cabaday nagu fureen baabuurtay soo kacsadeen xoogay nagu dardareen ilaahay waan dhibaatay saasaan meydkii ugu tagnay meydkii marka saasaan ugu tagnay aan dhar iyo wax saarnay haddaan qabrigeeda quru hayn haddaan qabrigeeda quru hayn waa gaalada wahay gaalada wahay burundi wahay burundi burundi iyo wixii wehliye wahay iyo wixii la socdo wahay gurigeeday ku sugnaadeen gurigeeday ku sugnaaday wuxuu dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay la dagaalamaan shisheeyaha dalka kusoo duulay oo ciidamada burundi ay ugu horeeyaan waxaan ugu baaqayaa maxuu ahay ilaahay intii sameynta in ilaahay gacanteenu kor ka dhigo ilaahay gaalada naga qabto ilaahay gaalada naga dibiyo muslimka ilaahay kor ka yeelo intii islaamaho u dhegeysanaydaani ay la jihaado maanta jihaada waajib ah in lala jihaado gaalada oo meel walba ay joogto gaaladaas lala jihaado oo ilaahay looga doonto mataqaanaa janna iyo wuxuu kala ballan qaadin looga doonto saasaan ugu baaqaya insha allahu ilaah bada nabadoon axmed cusmaan cabdi oo ka mid a odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka hiiraan islamarkaana ay qaraaba yihiin haweeneyda ciidamada burundi ay dileen ayaa isaguna baaq u jeediyey dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa gaalada ha layska dhiciyo dad muslimiinaad tihiin dhulkaad leedihiin dhulkaaga ninkii shaqaale kuu noqo lahaa ood beerta kuu fali lahaa oo xoolaha kuu raaci lahaad addoonso lahayd haddaad adigu u shaqaysid waa damiir xumo hadduu dhulkaaga kugu xakumo waa damiir xumo hadduu gabdhahaaga kufsado waa damiir xumo war adiga addoonkii kuu shaqayn lahaa ood ku naso lahayde ood kirayso lahayde haddaa adugu nafka daydid suwadnimo meesha ugu dambaysa waaye hana layska dhiciyo dhulkana ha laga qaato dhulka waa idinka dhaqan xooeen adinka markaad badaha ku daadanaysaan oo duurka u socotaan ayagu waa kuwaan diyaaradaha lagu keenaya war ilaahay ka cabsada gaalada ha layska dhiciyaalaa dalkana ha la xoraysto dalkeenna meelaan ahaynoona deeqaysaa ma jirto ciidamada burundi ayaa dilkan waxa ay geysteen wax yar kadib markii gaari nooca gaashaaman ah oo ay wateen qarax lala beegsaday islamarkaasina ugu yaraantii laba askari ay ku dhimatay gaarigiina uu gubtay qaraxaasi waxaa geystay xarakada shabaabulmujaahidiin oo dagaal kula jirta shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo soomaalida la shaqaysa ciidamada burundi oo aar gudanaya ayaa waxay dileen haweenaydan gurigeeda joogtay shisheeyuhu marka uu xanuunsado waxa uu ka aargutaa dadka maatida ah sida haweenka carruurta iyo odayaasha